maxaabiistaasi waxa weeyaan waa maxaabiistii ku eedeysnaa ee lagu xukumay al-shabaab oo gacan ku dhiiglayaal iyo intii gargaaraysay yani muxuu ahaaye nimankaas nabadiidka ah ee ummadda soomaalida barakicinaya shadkii ay ku caddaatay inay wax dileen qaybna ka ahaayeen muxuu ahaaye nimankaa hubaysana dadka soomaaliyeed laynaya oo maxkamaduhu ku caddeeyeen oo qaarkood dhowr sano xidhnaayeen wey
marka tirada marka tirada la marka tirada la xukumay tiradooda maxaa nooga sheegi kartaa tirada waa saddex iyo toban wey haye maxay kala ahaayeen ma kala sheegi karo de hadda magacyadii ma horyaalaan laakiin waxa weeyaan waxaan filayaa inay ahaayeen laba iyo toban raga iyo hal haweenaya inay ahaayeen baan filaya haye marka ma dad tuhun lagu qabtay oo lagu eedeeya mise dad iyagoo dembigii faraha kula jira gacanta lagu dhigay dadkaas waxaa ku jira qaar dagaal lagu soo qabtay baa ku jira oo dagaal dhacay buurta lagu soo qabtay baa ku jira waxaa ku jira kuwa gacan ku dhiiglayaal oo muxuu ahaaye sheekh axmed cabdiraxmaan rag dilay caalimkii weynaad buusaase lagu dilay ragii dilay sildhibaana rag dilay muxuu ahaaye rag dilay muxuu ahaaye dadka maxkamadaha ka shaqeynaya xeeraalayaal iyo xaakimiin daglaayay yani dad kale oo ganacsatada culmada iyo nabadoono iyo saraakiin daglaayay baa ku jira eedayn maahe waa dad ay ku caddahay inay faldarjiyeen al-shabaab falalka ay geystaan ka geystay oo inay ka tixayiin ay ku caddahay saaga markii la laynayeyna waxay qiseen oo fara badan dad fara badan oo aan hebel sheegin bay yidhahdeen hebel annaga ku shidinay hebel annaga ku sanatirnay hebel ana hebel baa dilay warar intii ka badan ay sheegeen oo sii caddeeyeen oo aan la aan la ogeyn baa cidda kuwa geysay in iyada falalka ay geysteen falal ay ku wada cad yihiin bay ahaayeen wax tuweyni ma jirto maxkamad la mariyey oo maxkamad baa hore u xukuntay maxkamad baa xukuntay raacfaan bay qaateen mise ilaa maxkamadda karaa laysla gaaray dad ay ku caddahay oo waddo ceyl ay ku helaan ay dembigooda ay muxuu ahaay ku dembabadi karaan waayey bay ahaay wax walba ku caddaadeen waa taa wasiir marka ma dad deegaanada puntland kasoo jeeda mise waa dad meelo kale ka yimid oo amni darrada ku lug lahaa amni darrada dadka ku lug iyo wax walba way isugu jiraan waxa weeyaan waxa weeyaan dadka soomaaliyeed iyo ajnabinta oo way ka wada qayb qaataan laakiin waxaan ku sheegay wax ajnabi kuma jiraan dadkaas soomaalida wada ahaay waa ta maxaa ka jira in askari ciidamada ammaanka puntland ka tirsan oo toogashada wax ka fulinayay oo ku dhintay goobtii dadkan la toogtay lagu tooganayay
waxaa dhici karta kolley shil waa jiray laakiin taas ma caddayn karo laakiin shil waa jiray
waa ta marka hadda cid la ogeysiiyey in la tooganayo oo xukunkan uu dhacay oo toogashadu ay dhacayso miyaa jira waxaan kuu sheegayaa qofku meeshuu doona ha ka soo jeedo waa og tahay nimanka al-shabaab soomaalibaa ku jirta ajaanib baa ku jirta ilaa maraykan ka timi ilaa gacanka ar carbeed ka timi carbeed marka xuduud ma laha dagaalka ay ummadda soomaaliyeed kula jiraan xuduud ma laha waxay la tahay ninka ay ku caddaatay dembi ah inuu dad soomaaliyeed laynayo dhiigooda banaystay ama gal mudug ha ka soo jeedo ama gal hargeysa ha ka soo jeedo ama gal carbeed ha ka soo jeedo waa dambiile meeshii lagu qabtana caalamka waa ka dambiile maraykan hadii lagu qabto waa lagu xiraya dilbaawi yaalla puntland hadii lagu qabtona dilbaawi yaalla laakiin dadka ku eeganaya inay ummadda soomaaliyeed laynayaan haddana ugu garba yeelayo le waa in hebel ama waa reer hebel dambiilayaalka weeye kuwaasi waxaana kuu sheegayaa dadkan maxkamadaha xukuntay darajada koowaad muxuu ahaaye ilaa iyo maxkamadda raacdaan bay qaatay qof walba bil raacdaan ya oo laba jeer abaa ufurayd marka waxaan kuu sheegayaa inaan layska jooganin in la mariyey sharciga islaamka iyo heerarka madaniga ee dadku waxay ogolaayeen oo dhan in la mariyey baan kuu sheegaya waa tahay marka hadda maxaad fariin oo hadda u diraysaa dadka kale ku howlan amni darrada maadaama saddex iyo toban qofood wakti gudahood ciidamada puntland ay toogteen
waxaan u diri lahaa inay xaggoodu toobad keenaan oo taaganaya toobada rabbi waa ka aqbalaa intaan naftu ka bixin oonanaha idinin inkastoo aanay aaminsanayn baygo muslimnimada aaminsanayn oo aaminsan yihiin soomaalidu soomaalidu inay gaalo tahay iyaguna muslim yihiin ay ku shahiidayaan bay aaminsan yihiin kuwa la duufsaday ee beenta loogu sheekeeyey intii galaan galo lahoo waalidiintood iyo qaraabadood iyo soo qaban karta wax ka qaban kartaa dadkaas inay wadada toosan usoo bayraan oo caqiidada saxa ee islaamka ay raadiyaan oo jahliga ay galeen oo ah inay dhiiga dadka soomaaliyeed oo dadka muslimka ah iyo waxgaradkooda iyo culimadooda iyo adduunyadooda inay dambaystaan caqiidada ku kalifay inay ka tanaasulaan caqiidada saxda ah ee islaamka ah oo ah almuslim man salima muslimiina muxuu ahay calayadi walisaani ah yani muslimku waa qofka muslimku afkiisa iyo carabkiisa ay ka nabad galaan inay arrintaa usoo noqdaan oo muxuu ahay qadi- caqiidada saxda islaamka usoo noqdaan kana toobad keenaan isina soo dhiibaan dawladda isu soo dhiibaan iyagoo ka toobad keenay waxyaabaha ay ku jireen intaas ayaa bari lahaa waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta puntland maxamuud aidiid birir oo isagoo ku sugan magaalada garowe ee xarunta puntland khadka telefoonka ugu waramayay raadiyo shabeelle waa maadsantaa wasiir waa kolley waa wada shaqayn doonaa doala idinku